alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin qaala almusanifu raximah llahu tacaala faslun ee haadakani faasilun waa mid kala saaraya oo kala teedaya baynamaa madaa wixii tegey ee hormaray ee masaa'ilah wamaa sayaati iyo waxaa iman doona ee masaa'ilah fasalku luq ahaan waa alxaajizu bayna shayayn oo labada shay waxaa kala teedaa fasal la idhahdaa faslun istilaax ahaana ama erebixin ahaan wuxuu ka mid yahay taraajimta istilaaxiga ah maanaa magacyada loo bixiyo masaa-isha cilmigaa ee erebixin culimadu ay dejiyeena sida kitaab baab faslu farcu masأalaة tanbiih khaatimaة tatimaة iyo qeydu masaa-isha cilmiga culimadu waxay sameeyaan inay marxaladeeyaan waayo haddii laga dhigo kuwa isu wada isku wada furan oo meelay ku istaagaan iyo wax kala sooco aan lahayn nafta bini aadamka waxaa ku beeran inay shayga noocaas oo kale ay ka daasho oo ay ka soo istaagto o ay ka maagto markaasi aanay taasi u dhicin masaa-isha cilmiga culimadu markay kutubta ku qoraan way qaybiyaan kitaab bay odhanayaan kitaabkii waxay ka farcinayaan sida khaalibkaa baab baabkana sida khaalibkaa faslun ayay ka farciyaan fasalkana farcun ayaa hoos yimaada faracana mas'ala masaladana tanbiih khaatima u dambaysa khaatimada dabadeed tatima ayay sheegaan dhamaystir macnaheedu yahay markaa fasalku kuwaasi ayuu ka mid yahay fasalkani wuxuu ku saabsan yahay arkaanulislaam wuxuu yihi arkaanulislaami islaamka tiirarkiisu khamsatun shan weeyi shahaadatu an laa ilaaha ila اllah alawalu rukunka koobaad shahaadatu waa qirista la qiro an laa ilaaha mid xaq lagu caabudaa mawjuudun mid jira inaanu ahayn ila allahu ilaahay mooyaane iyo wa ana muxameda muxamedna rasuulu llah fariinsidiya xagga ilaahay ka yimi inuu yahay wathaani tiirka labaadna iqaamu salaat salaada ogisteeda weeye wathaalithu tiirka saddexaadna iitaau zakaa sakada bixinteeda weeye waraabicu tiirka afraadna sowmu ramadaana bisha ramadaan la idhaahdo soomka la soomo weeye waalkhaamisu tiirka shanaadna xajulbeyti gurigii waa in loo qastiyo man istaaaca ilayhi sabiila wayajibu waa waajibayaa xajku calaa man mid unbuu ku waajibayaa istaaaca awooday ilayhi xajka xaggiisa u awooday sabiilan wado markaa sheekhu masaaisha furuucda axkaamta fiqiga wuxuu ka horeysiiyey fasalkan oo uu kaga hadlayo arkaanta islaamka iyo arkaanta iimaanka iyo fasal kale uu kaga hadli doono laa ilaaha ila allah macnaheeda kadibna furuucdii fiqiga ahayd iyo axkaamtii ayuu u geli doonaa waxaa la isweydiin karaa arkaan اlislaam iyo arkaan اliimaan baa la yidhi arkaan اlislaam waa waajibaad ka mida waajibaadka shareecada islaamka kusoo arooray arkaan ulimaanna saas oo kale maxaa shantan arkaan ulislaam iyo lixda arkaan uliimaan arkaan loogu bixiyey ile waajibaad kaleba waa jiraan oo iyaga aan ahayne waxaa arkaan ulislaam loo yihi shantan lixda soo socdana arkaan uliimaan loo yihi لأnnaha waa mabani الإسlاam wa waajibaatuhu alcidaam waa islaamku arrimaha uu ku dhisan yahay waajibaadka kale iyo sharaa'icda kalena ay ka farcamaan waana waajibaadka islaamku uu waajibiyey ee waaweyn wuxuu islaamku waajibiyey xagga camalka marka laga eego shantana u waaweyn xagga caqiidada qalbiga marka laga eegana lixda arkaan uliimaan ayaa u waaweyn inta kalena way ka farcantaha alislaamu iyo aliimaanu labadaa haddii meel lagu wada sheego sida halkan oo kale arkaan ulislaam iyo arkaan uliimaan way kala macno duwan yihin oo alislaam waxaa looga jeedaa alacmaalu daahira acmaasha muuqata sida shahaadateynka lagu dhawaaqayo salaada la tukanayo soomka zakadii la dhiibaye la bixinayey xajkii aliimaanuna waxaa looga jeedaa ictiqaadaat اlqalbi albaaطina caqiidooyinka qalbiga ee qarsoon sida aliimaanu biاllah ilaah in la rumeeyo iyo shanta kale insha allahu tacala inoo iman doona arkaan اlislaami khamsat buu yihi arkaantu waa jamac mufradkeeduna waa ruknun rukunkana luqa ahaan jaanib shay alaqwa baa la dhahay shayga dhinaciisa xooga badan oo arkaanulmasjid haddii la dhahdo waa tiirarka masaajidka haya ereybixinta culimada marka la eegana waa cibaarat can juzin min almaahiyati laa tataxaqaqu ilaa bihi waa qeyb shayga ka mid ah oo shaygu la-aantii aanu jirahayn marka marka laleeya arkaanulislaam islaamka ayay ka mid yihiin shantani shantaba haddii la wada waayana islaamnimo jiri mayso rukunka koowaad haddii la waayana waxaa la isku waafaqsiiyey islaamnimo inaanay jirahayn afarta kale haddii laga tago waa masale khilaafiya alislaam marka la leeyahay arkaan ulislaam islaamka waxaa looga jeedaa alistislaamu lilahi biاtawxiid walinqiyaadu lahu biاطaaca in ilaahay loo hogaansamo loogu hogaansamo keliya in ilahay la keliyeynayo iyo amar qaadasho ilaahay laga amar qaadanayo walbaraatu min ashirki wa ahlih shirkiga iyo dadkiisana in beri laga noqdo oo layska fogeeyo o layska dayriyo arkaanta islaamku waa shan buuri rukunka koobaad waa shahaadatu an laa ilaaha ila allah ana muxameda rasuulu llah laba qodob buu ka kooban yahi qodoba koobaad waa qirista la qiro mid xaq lagu caabudo inaanu jirin allaha khaaliqa mooyaane qodobka labaadna waa qirista la qiro nebi maxamed inuu yahay fariinside xagga ilaahay ka yimi rasuul ilaahay subxana wa tacala uu soo diray marka iyaga oo labaa haddana rukun quray isku yihiin waayo ma kala hadhi karaan oo qofku hadduu qiro ilaahay oo quri inuu cibaado xaqu leeyahay oo aanu qirin nebi maxamed rasuulkii ilaahay inuu yahay muslim noqon maayo hadduu qiro nebi maxamed inuu rasuulkii ilaahay yahay laakiin aanu qirin inuu ilaahay kelidii cibaado xaq u leeyahay muslim noqon maayo laa ilaha ila اllah macanaheeduna waa inoo iman doonaa maxamedun rasuul lah macanaheeduna waan raacin doonaa insha allahu tacaala tiirka labaad waa iqaamu salaa salaadu luqada carbeed marka la eego waa adducaa shareecada marka la eegana waa tacabudu lilaahi bicibaadatin dati aqwaali waafcaal muftataxati bitakbiiri mukhtatamatin bitasliimi haaliban waa in ilaahay loogu cibaadeysto aqwaal hadallo allahu akbar de waa hadal sooma salaada lagu xidho faatixadu waa hadal atixiyaadku waa hadal iyo afcaal rukuucdii waa ficil sujuuddii waa ficil aqwaashaas iyo afcaashaasoo ku bilaabma takbiirta allahu akbar ayay salaadu ka bilaabanta mukhtatamati bitasliim waa mid lagu khatimo lagu gebagabeeyo salaamo naqsiga salaamo naqsigay salaaddu ku dhamaatay haalibanna waxay culimmadu yidhaahdaan salaaddu siday u badan tahay baa sidaas laakiin waxaa dhici karta salaad aan qowl iyo ficil toona aan lahayn oo qofka tusaale ahaan akhraska hadalku uu ka xidhan yahay salaadiisa qowl kuma jiro waxbama akrii waxbama akrii karaba afcaashin buu la imanaya waxaa kaloo dhici karta qofku inuu noqdo mid akhraso hadalku uu ka xidhanya waxbaba aan akrinba salaada dhexdeeda saasoo kale afcaashii muuqatayna aan la iman karin tusaalahaan waa qof dee mashluulaba wax ficilaba ma samayn karo laakiin sida haalibka haddee dadka tukadaa salaada dhexdeeda qowl iyo ficil labadaba way la yimaadaan marka marka la leeyahay iqaamu salaa salaada oogisteeda waxaa looga jeedaa salaada oogisteeda adaauhaa bijamiici arkaaniha wa shuruuiha qofku inuu guto oo uu sameeyo iyadoo shuruuddeeda iyo tiirarkeedu ay u dhamaystiran yihin shuruuddeeda iyo tiirarkeedana insha allah kitaabkan aynu ku arki doona tiirka labaad waa itaau zakaa azakaa luqa ahaan macnayaal badan bay leedahay annamaa iyo atahiir iyo sharcanna waa ismu lima yukhraju can maalin aw badanin calaa wajhin makhsuus zaka waxaa la dhahdaa oo magaca u yahay zakaa ereygaasi wuxuu magac u yahay waxa laga bixiyo xoolo ama jidh laga bixiyo sekada jidhka laga bixiyo waa zakaatulfitrida dee si gaarana loo bixiyo dee sekadu shuruudo iyo arkaan iyo bay leedahay halkeeda insha allah aynu ku arki doono iitaagana bimacnaa icطaa ayaa loo jeedaa waa siin oo ciddii ilaahay uu ihi siiye mustaxiqiinta ku ahayd in la siiyo weeye hadday wada joogaan haddii kalena inta ka joogta tiirka saddexaad waa sawmu ramadaan ramadaan in la soomo soomku luqada carbeed waa alimsaak waa in wax laga istaago o layska daayo hadalka in layska daayo soom baa la dhaa inii nadartu liraxmaani sawma falan ukalima alyawma insiya laa raxmaankaa soom baan u nadaray bimacnaa aamus bay u jeeday maryam nebi ciise hooyadiya waa luqada carbeed taas sharcanna waa tacabudu lilaahi bilimsaaki can almufatiraat min طuluuci اlfajri ilى guruubi الshams calىa wajhin makhsuus waa in ilaahay loogu cibaadaysto waxyaabaha soomka jebiye in layska daayo markuu waagu baryo ilaa ay qoraxdu ka dhacayso taasoo qaab gaara markaa u dhacaysa ramadaanna waa magac bisha sagaalaad ee bilaha sanadka hijriga yani ay leedahay marka ramadaan maxaa loogu magaca maxaa loogu bixiyey min aramdaa bay ka timi baa la yidhi oo ah yanaa kulaylka oo bilaha markay magacyada u bixinayeen ayaa bishaas waxay ku beegantay wakti kulaylo ah deetana markaasay yidhahdeen ramadaan tiirka shanaad waa xaju lbeyt albeyt waxaa looga jeedaa alkacba alxajuna waa alqasdu marka xajulbeyt macnaheedu muxuu noqonayaa waa guriga ilaahay ee kacbada la idhaahdo ee ilaahay xurmeeyey in loo qastiyo sharcanna xajku waa tacabudu lilaahi subxana wa tacaala bilqasdi ila albeyt alxaraam liaadaaءi almanaasik waa in ilaahay loogu cibaadaysto in loo qastiyo gurigaa ilaahay xurmeeyey maka ku yaala waxaa loogu qastiyaana ay tahay in cibaadaadka halkaa in lagu sameeyo ilaahay uu sharciyeeyey waxa weeyaan halkaasi lagu soo guto man istaaaca ilayhi sabiila xajku cibaadaadka kale waa ka adag yahay oo wuxuu u baahan yahay xoog iyo xoolo sida khaalibkaa oo dee dadku halkaa maka ma wada degana ama meel u dhow ma wada degana aafaaqda iyo jihooyinkay ka imanayaan markaa qofku awood uu ku tegi karo waa inuu leeyahay awood dhaqaalana waa inuu leeyahay oo halkaa gaadhsiin karta walihaada baa la daba dhigay man istaaaca ilayhi sabiila xajku wuxuu ku waajibayaa un qofka awooda wadda uu ku gaadho xajka ee xoog uu ku xajiyi kara leh oo halkaa uu ku gaarhi karo ugu yaraan qof gaadiidka qabanaya waa inuu yahay marka isaga laftiisu inuu xajka soo guta ayaa waajib ku ah haddii aanu gaadiidka qabanahayn waa hayru mustaiic badanan jir ahaan ma awoodo hadduu dhaqaale ahaan awoodo waxaa waajib ku ah cid ka xajida oo dhaqaalihiisaasi kaga soo xajida inuu diro ayaa waajib ku ah haddii uu xoog ahaan iyo jir ahaan u awoodo dhaqaale aanu haysanna halkaa gaadhsiiyo oo dee ka soo celiyana xajku kuma waajibayo faslun waa fasalkii labaad ku saabsanaa isaguna masaaisha ictiqaadiga ah fasl macnihiisa horeyn u sheegnay marka la macnayn waxaa odhanaysaa haadaa kani faasilu bayna maa madaa wamaa sayaati kani waa mid kala soocaya wixii tegey dee fasal horeynu hadda dhamaynay soo maaha oo arkaanulislaam ku saabsan iyo kan soo socdo arkaanuliimaana labadaasuu kala soocaya oo dhextaalu u yahay wuxuu ihi arkaan liimaan iimaanka tiirarkiisu sitatu lix weeye alawalu an tumina waa inaad rumayso bilaahi ilaahay والثاني لا أنتمina waa inaad rumayso بمalaaئikatihi ilaahay malaa'igtiisa والثاaliثu la أntumina waa inaad rumayso bikutubihi ilaahay kutubtiisa والرaaبicu la أntumina waa inaad rumayso birusuli ilaahay rasuuladiisa uu soo diray والkhaamisu la أntumina waa inaad rumayso biالyowم الآakhiri maalinka waxa weeyaan u dambeeya maalmaha adduunyada waa yowم الqiyaamة wsaadisuna an tuumina waa inaad rumayso bilqadari qadarka khayrihii waa inaad rumayso khayrkiisa iyo wa sharihi sharkiisa min allahi tacala ilaahay xaggiisa inuu ka ahaaday waa inaad rumayso khayr iyo shar wixii dhacaa ilaahay xaggiisa inuu ka yimi oo qadar ilaahay uu ku dhacay waa inaad rumayso tanna waa arkaantii iimaanka alislaam iyo aliimaan waxaynu nidhi haddii midkood la sheego kii kalena waa ku guda jiraa haddii labadooda meel lagu sheegana waa kala macno duwanyin marka halkan oo kale dee labadiiba waa la sheegay marka alislaam waa acmaasha muuqata aliimaanna waa maxay waa caqiidooyinka qalbiga lagu guntayo ee dadka ka qarsoon ee dadku aanay daalacanhayn ee aanay arkahayn marka iimaanku isaguna tirar buu leeyahay tiirarkiisu waa lix buu yidhi tiirka koobaad waa an tu'mina waa inaad rumayso billaahi ilaahay aliimaanu billah rumaynta ilaahay la rumeeyo afar arrimood baa hoos imanaya qofka afartaa rumeeya ayuunbaa ilaahay rumeeyey arrinka koobaad waa aliimaanu biwujuud illah ilahay jiritaankiisa inaad rumayso arrinka labaadna waa aliimaanu birububiyat illaah ilaahay inuu kelidii rabbi yahay inaad rumayso macnaheedu yahay inuu kelidii makhluuqaadka abuuray kelidii uu leeyahay kelidii uu maamulo arrinka saddexaad aliimaanu billaahi hoos imanayaana waa aliimaanu biuluuhiyatihi waa inaad rumayso ilaahay kelidii inuu cibaado xaqu leeyahay arrinka afraad ee aliimaanu billaahi hoos imanayaa waa an tu'mina biasmaaءi illaahi wa sifaatihi alwaaridati fi lkitaabi wاsunati صaxiixa waa inaad rumayso magacyada ilaahay iyo sifaadka ilaahay ee ku soo arooray qur'aanka iyo axaadiida nebiga calayh isalatu salaam laga wariyey ee saxiixa ah marka aliimaanu billaahi afartaas ayaa hoos imanaya tiirka labaada ka mida tiirarka iimaanka waa aliimaanu bilmalaa'ika intaan rumayntooda la gaadhin malaa'igtu waa maxay horta waa intaa la fahmo ila waxaanad garanahayn ma rumayn kartide almalaaika waa jamcu malak fatxi laam waa makhluuqaat khalaqaha allahu subxaana wa tacaala min nuur makhluuqaad ilaahay uu ka abuuray weeye nuur sida nebigu calayh isalaatu salaam inoo sheegay oo yuiicuuna allaha walaa yacsuunahu ilaahay adeeco ka amar qaata ilaahayna aan caasin marka waa makhluuqaad jira jir bay leeyihiin oo inay baala leeyihiin baa ilaahay qur-aan ku sheegay nebiguna calayh isalaatu salaam malku jibriil markuu arkay uu inoogu sifeeyey oo inoo sheegay quluub bay leeyihin oo caqli bay leeyihin waa mukalafiin ilaahay bay adeecaan rabbi subxaana wa tacaala ma caasiyaan shaqooyin kala duwan bay leeyihin marka alimaanu bilmalaaika laba qaybood buu uqeybsamaa iimaan mujmala si guud inaad u rumayso inay jiraan makhluuqaad malaa'ig la idhaahdo oo ilaahay nuur uu ka abuuray makhluuqaad jira ah oo jidh leh oo caqli leh oo ilaahay adeeco ka amar qaato caabuda oo rabbi subxaana wa tacaala aan caasiin oo shaqooyin kala duwan qabta kaasi waa iimaan mujmal oo dadkao dhan buu waajib ku yahay qofkaan iimaankaan la imanna muslimaa nooca labaad alimaan bilmalaaika waa alimaan almufasalo wax allaale waxaa malaa'igta laga sheegay ee qur'aanka ku yaala ama axaadiida nebiga ee saxiixa waa inaad rumayso waxaana iimaankaasi uu kugu waajibayaa marka cilmigiisu uu ku soo gaadho markaad ogaato malaa'igta magacyadooda la sheegay kuwa shaqooyinkooda la sheegay kuwa sifaadkooda la sheegay markaad cilmi ahaan u ogaato ayaa si gaara iimaankaasi waajib kuugu noqonaya tiirka saddexaad waa aliimaanu bilkutub wa kutubihi waa rumaynta la rumeeyo kutubta kutubta waxaa looga jeedaa waxyigii ilaahay uu ku soo dejiyey rusushii iyo nebiyadii ilaahay uu soo diray rumaynta kutubtaa la rumaynayana macnaheedu waxa weeye waa aliimaanu biannahaa kalaam ullah kutubtaa ilaahay rusushu ku soo dejiyey dhammaantood hadal ilaahay inay yihiin waa inaad rumayso wa anna kula maa fiiha xaqun wax allaalo waxa ku qoranna inuu xaq yahay oo hadduu wer yahay inuu run yihi hadduu xukum yahayna inuu cadaalad yihi wa anna aakhirahaa wa naasikhahaa alqur'aan alkariim waa inaad rumayso kutubtaa ilaahay uu soo dejiyey kitaabka u dambeeyey ee kutubta ka horeysay oo dhan meesha ka saaray ay waajib tahay in isaga un lagu camal falo laga bilaabo maalinta ilahay nebi maxamed soo dejiyey inuu qur-aanka yahay waa inaad rumayso markaa kutubta ilahay uu soo dejiyey haday tahay towraad injiil zabuur suxufu muusa wa ibraahim waynu rumaynaynaa oo haddaad tidhaahdo anuu towraaday kitaab ilaahay soo dejiyey inay tahay ma rumayse gaal baad noqonaysa walow nebi maxamed ee qur-aanka baad rumaysnaatida ila alimaanu biqur'aan oo qura laguguma waajibine alimaanu bikutub baa lagugu waajibiyey laakiin yay iskaga kaa khaldamin ilaahay inuu soo dejiyey oo ay taa ilaahay uu soo dejiyey ay xaq tahay ayaad rumaynaysaa laakiin maaha macnaheedu in qof walba ay u furan tahay inuu diin ka dhigto ilaahay uu ku caabudu iskaga camal falo la taasi way istaagtay iyadu maalintii qur-aanka la soo dejiyey qur-aanka lagu bedelay qofna ilaahay ka yeeli maayo anu towraad baan haystaa ama injiil ama zabuuro taasaan ilaahay ku caabudaya qofka sidaa idhaahdaana waa gaal haddii xataa markii hore uu yahuudi ahaa ama kiristaan u ahaa ilahay wuxuu ku waajibay nebi maxamed inuu raaco kitaabka qur-aankana ku camal falo lihaada baa rasuulku yihi calayhi isalaatu wasalaam maa min yahuudiyin walaa nasraaniyin yasmacu bi uma laa yuminu bi ila dakhala naar mid kasta oo yahuudiya ama kiristaana oo maqla in laysoo diray oo aanay rumaynin naartuu gelayaa mur rasuulku alayh isalatu slam ilaahayna yuhuudda iyo kiristaanka aan nebi maxamed rumayn wuxuu ku xukumay inay yihiin gaalo lam yakun aladiina kafaruu min ahli lkitaabi wlmushrikiin ahlulkitaaba kufaarti waay waa yuhuud iyo nasaaradii nebi maxamed soo gaadhay aan rumayn muslimiinta qaarkood halkaa khalad bay galaano waxay dhahdaan iyaguna kitaab ilaahay uu soo dejiyey bay haystaan rasuul ilaahay uu soo dirayna way raaceen way saxsan yihin inaguna waynu saxsanay qofka yidhaha yuhuud baa saxsan oo ku saxsan inay towraad ku camal falaan ama waxaa saxsan kiristaan oo ku saxsan inay injiil ku camal falaan nebi maxamed markii lasoo diray dabadeed qofkaasi muslimba noqon maayo hadalkabaa lagu gaaloobaya waana iska ilaaliso khalqigoo dhan waxaa lagu waajibiyey mid diin hore haysta iyo midaan haysanba inay nebi maxamed raacaan kutubtii ilaahay hore usoo dejiye o dhanna waxaa lagu bedelay kitaabka qur-aanka waa ka ilaahay subxana wa tacala yidhi wamuhaymina calayh si guud baynu kutubtaa u rumaynaynaa in hadalkii ilaahay kutubtaasi ay tahay waxaa ku qoroo dhami inuu xaq yahay kitaabka u dambeeye lagu nasakhay inuu qur-aanka yahi si tafsiila oo faahfaahsanna waxaynu u rumaynaynaa cilmiga kutubtaa la xidhiidha ayna soo gaadha ee qur-aanka ama xadiidka nebiga ku yaalla waayo tiirka afraad ee ka mida tiirarka iimaanka waa aliimaanu birusul waa rumaynta la rumeeyo rususha arusul waa jamcu rasuul rasuul haddaba waayo rasuulku waa insaanu dakarun waa insaan horta malag maaha jinna maaha insaankaasi oo laba oo ruux dumara oo rasuula ama nebi ahayd caalamka may soo marin wama arsalnaa min qablika ilaa rijaala nuuxi ilayhim buuhi ilaahay nebi maxamed oo hortaa rag moo aan u waxyoonay mooyaane wax kale maanaan dirin dumarka hawshaasi waa ku culustayoo waa mas-uuliyadii culays aanay qaadi karin oo ilaahay subxana wa tacaala muu saarin awxa allahu ilayh kaasoo ilaahay subxana wa tacaala u waxyooday wa amarahu bitabliiq oo amre ilaahay waxaa loo waxyooday dadka inuu gaadhsiiyo oo khaalin min min almunafiraati طabcan oo ka maran waxyaabaha laga dido ee nafuha ay ka didaan ma ma jirin rasuul ilaahay uu soo dirayoo oo lahaa iimo nafuhu ay ka didaan ama wax lagaga wiswiso sheekada odhanaysa nebiyullaahi ayuub markuu xanuunsaday wuu qurmo wuu googo-ay oo dirxibaa galay been la sameeye weeyaan wax allaala wax ka jiraa ma jirto ilaahayna inuuma sheegin rasuulkuna calayhi salatu salam inuuma sheegin xanuun caadi oo kuwan dadka kale ku dhacaa dadka ku dhacaa ayuunbaa ku dhacay nebiyullaahi ayuub jirhkiisu ma googo'in dirxina ma gelin manuu qurmin waxaasoo kalena wax rususha iyo nebiyada ilahay uu soo diray ku dhaca maaha marka waxaan rumaynaynaa rusushaas inuu ilaahay soo diray baynu rumaynaynaa inuu ilaahay rasuul la soo diray sifaadkaanu sheegnay leh ayaynu rumaynaynaa waxaynu rumaynaynaa rasuulladaasi wax allaale waxay xagga ilaahay kala yimaadeen inuu xaq yahay waxaan rumaynaynaa rususha ka u dambeeyey ee lagu khatimay ee dabadii aanu rasuul iyo nebi toona iman ahayn inuu yahay nebigeeni moxamed calayhi isalaatu wasalaam tafsiil ahaan iyo si faahfaahsanna waxaynu u rumaynaynaa waxaa rususha ku saabsan tusaale ahaan tiradooda ku saabsan magacyadooda qoomamkii loo diray ee cilmigiisu ina soo gaadho waxyaabaha tafsiilkaa mufasalkaa rumayntiisu waxay waajib nagu noqonaysaa qofka ay ku noqonaysaa markuu ogaado un intaanu ogaan se tafaasiishaasoo dhami qofka waajib kuma aha ilaa haddii kale dadka badankoodu dee maba yaqaaninoo waxay noqon lahayd de inay gaala yihiinoo tiirkaa ka mida tiirarka iimaanku uu ka maqan yahay tiirka shanaad ee ka mida tiirarka iimaanka waa aliimaanu bilyowmi alaakhir alimaanu bilyowmi alaakhir waxaa looga jeedaa aliimaanu bilmowt wamaa bacdahu waa rumaynta la rumeeye geerida iyo wax allaale waxa geerida ka dambeeya oo imtixaanka qabriga uu ka mid yahay oo cadaabu lqabriga naciim lqabrigu ay ka mid yihin oo suurta la afuufaya ay ka mid tahay oo jidka siraada la dul maraya uu ka mid yahay oo miisaanku uu ka mid yahay oo xisaabtu ay ka mid tahay oo jannada iyo naarta iyo waxaa dhex yaalaaba ay ka mid yihiin marka maalinka alyowm alaakhir yowm alqiyaama looga jeeda yowm alaakhir maxaa loo yidhi liannahu laa leyla bacdu habeen ka dambeeya ayaan jirin maalinkaa habeen ka dambeeye ma jiro waa maalmaha adduunyada maalinka u dambeeya weeye si guud markaa in qiyaama uu dhici doono oo suur la afuufi doono oo dadka xabaala laga soo saari doono oo la xisaabin doono oo janniyo naari ay jiraan oo labada ay ugu qaybsami doonaan bay u rumaynaynaa tafsiilanna waxaynu u rumaynaynaa wixii cilmigiisu ina soo gaadhay ee maalinkaa ballaadhan ku saabsan tiirka lixaad ee ka mida tiirarka iimaanku waa alimaanu bilqadar khayrihi wa sharihi min allahi tacaala qadarka alimaanu bilqadar maxaa looga jeedaa haddaan aada usoo koobo rumaynta qadarka waxaa looga jeedaa afar arrimood in la rumeeyo afartaa arrimood qofka rumeeyaa qadarka rumeeyey afartaa ama mid ka mida qofka aan rumayna qadarka ma rumayn qof aan qadar rumaynina muslim ah oo tiir dhan oo tiirarka iimaanka ka mida ayaa ka maqan afarta arrimood waa maxay waa cilmullaahi asaabiq waa inaad rumayso ilaahay subxaana watacaala intaanu caalamkanba abuurin makhluuqaadkanba wax walba inuu sii ogaa wuxuu abuuri doono waxa uu abuuri doono wuxuu ku dambayn doono sida uu noqon doono wax walba ilaahay inuu sii ogaa waa inaad rumayso cilmigaa ilaahay oo horreeyey ayaa qoraalka uu lowxulmaxfuudka ku qoray iyo doonistiisu ay farac ka yihiin arrinka labaad ee aliimaanu bilqadar ka midi waa aliimaanu bilkitaabati ashaamila waa inaad rumayso qorista ilaahay wuxuu ogaaba uu ku qoray lowxulmaxfuudka oo qalinka uu amray inuu ku qoro arrinka saddexaad alimaanu bilqadar ka midi waa aliimaanu bikhalqi illahi lijamiic alashyaa waa inaad rumayso ashyaadoo dhan ilaahay inuu abuuray waxaanu ilaahay jirsiini inaanu jirin ashyaada ilahay u abuuray waxaa ka mid ah acmaasha addoomaha oo addoon kasta iyo camalkiisaba khayr iyo shar miduu yahayba ilahay baa abuuray arrinka afraad ee alimaanu bilqadar ka midi waa aliimaanu bimashiiati illaahi annaafida waa inaad rumayso doonista ilaahay ee aa mid fulaysa wa ana maa shaa allahu kaan wuxuu ilaahay doonaa inuu dhacayo wa ana maa lam yasha lam yakun waxaanu ilaahay doonina inaanu dhacahayn afartaa arrimood rumayntooda la yidhaahdaa aliimaanu bilqadar marka qadarkuba khayr iyo shar buu uqaybsamaa ilaahay ficilkiisu khayr iyo shar uma qaybsamo ficilka ilahay waa wada khayr cilmiga ilaahay qorista ilaahay doonista ilaahay abuurista ilaahay waxa khayr iyo shar uqaybsamaa waa makhluuqaadka qul acuudu birabbi اlfalq min shari maa khalaq sharkiyaa loo tiiriyey makhluuqa oo addoonka ficilkiisa oo makhluuqa ayaa khayr iyo shar uqaybsama oo salaaddu waa ficil addoonku uu samaynayo waana khayr zinaduna waa ficil addoonku uu samaynayo waana shar ma aha waxaa khayr iyo shar uqaybsamaa ilaahay cilmigiisa iyo qoristiisa iyo doonistiisa iyo abuuristiisa ficilka ilahay dhammaantiiba waa khayr waa ka rasuulku yihi se muslim wariyey sharu laysa ilayk sharka ilaahay adiga laguma soo tiiriyo shaqo kuma lihid markaa khayri wa shari markuu leeyahay waxaa khayr iyo shar uqaybsama waa maqduurka makhluuqa ah ayaa labadaa uqaybsama qaala raximah llah faslun hada faasilu bayna maa madaa wama sayaati fasalkanna wuxuu ku saabsan yahay laa ilaha illa lah macnaheeda laa ilaha illa lah macnay leedahay macnaha in la aamino caqiide laga dhigto ayaa waajiba macnaha in lagu camal falo ayaa waajiba qof walbana waxaa waajib ku ah laa ilaha illa macnaheeda inuu garanayo yaani inuu laqbayn karo oo xaraf xaraf uu macnayn karo saa looma jeedo waxaa loo jeedaa qofkani waa inuu garanayo in ilaahay oo quri cibaado xaq uu leeyahy cid kastoo kaleoo la caabudayna in xaqdarro lagu caabuday qof waliba waa inuu intaa garanayo oo marka la weydiiye la dhaahdo war cibaado yaa xaqu leh waa inuu odhanayo ilaahay oo qura ilaahay cidaanayn haddii la caabudo ma xaq baa lagu caabuday mee baatil baa lagu caabuday waa inuu odhanayo haddaanu qofku intaa garanahayn muslim maaha weligii baa ashahaato qof baa loo yimi ashahaadanayo o tukanaya markaasaa lagu yidhi yaa cibaado xaqu leh markaasuu yihi muji wallahi garan maayo muslim maaha kaas waayo wuxuu muslim ku noqon lahaaba garan maayo waxaa lagu yihi ka waran ilaahay cidaanayn haddii la caabudo waa iska oreyr bu ihi ilaahay waa qaniyo waa iska ogol yahay in xaqiisa cid kale la siiyo muslimaha kaas qofka u malaynaya in ilahay iyo rasuulka la caabudiyo ka waran marka la dha yaa cibaado xaq u leh ilaahay waa la imtixaama markaasaa la dhi iyo su iyo rasuulka hada laysa bimuslim cidda cibaado xaq u le waayo allahu waxdahu qul huwa allahu axad macbuudka xaqi waa ilaahay kelidii waqadaa rabuka anlaa tacbudu ilaa iyaa macnaha qofka muslimkii waa inuu garanayo haddaanu macnaha garanayn inuu ilahay u quri cibaado xaq u leeyahay cid kastoo kaloo la caabudona baatil in lagu caabudayo muslimaha kaas weligiiba ha shahaato weligiiba ha tukado ha soomo xajka sanad walba ha tago waayo laa ilaha illa macnaheedii guud ma garanayo waajib marka laa ilaha illa macnaheeda in la barto wamacna laa ila faslun wamacna laa ilaha ila allahu laa ilaha illa allahu macnaheedu laa macbuuda weeye mid la caabudo oo bixaqin xaq lagu caabudaa fi lwujuudi kaa'inun ma ahanin fi lwujuudi jiritaanka ila allahu allaha khaaliqa ah ee macbuudka xaqa mooyaane laa ilaha ila allah macnaheedi saxdaa waa kaa mid la caabudo xaq lagu caabudaa ma jiro ilaahay mooyaane wa kulu man cubida min duuni illaah facibaadatuhu baila cid kastoon allah aynoo la caabudayna caabudistaa la caabuday waa maxay waa bail marka haddii su-aal lagu weydiiyo lagu hahdo ka waran cid aan ilaahay aynoo la caabudaa ma jirtaa aan idin weydiiyaba yaa ka jawaabaya cid aan ilaahay ahayn oo la caabudaa ma jirtaa haye ma jirto haddaba u fiirsa su-aasha xaq lagu caabudaayo waxaa maan odhan anugu cid aan ilaahayn oo dadku caabudaan ma jirtaa haye odayaasha doonaya odayaasha waxaan ujeedaa cid aan ilaahayno xaq lagu caabudaa inaana jirin wan isku waafaqsana taas laakiin markaynu eegno maanta adduunyada cid aan ilaahayno la caabudaa ma jirta de ha miyaan asnaam la caabudaa mayna jirin iyo qaar timahooda caabudayo laakiin ma xaq bay ku caabudayeen mise baail baail bay ku caabudayeen marka cid xaq su-aasha labaad cid xaq lagu caabudo oo in la caabudo ay xaq tahay oon ilaahay ahayni may jirta imi ha de sax iminka mayadada saxta sax wey cid aan ilaahay ahayn oo caabudista la caabudaya ay xaq tahay ma jirto ilaahay oo qura ayaa cibaado xaq u leh su-aal kale ilaahay muxuu ku mutaystay in la caabudo makhluuqaadkuna in la caabudo aanay xaq u lahayn haye fadl bikownihi rabban ilahay wuxuu cibaado xaq uu yeeshay dee kelidii baa rabbi ah kelidii baa abuuray makhluuqaadka kelidii baa leh kelidii baa maamula sifadaasu ilahay cibaado ku mutaystay cid kaloo sifadaa lihi may jirta maya oo sababta cid kale ay cibaado xaq ugu yeeleen weyday waa taas mid kastoo lasoo qaado oo la idhaahdo waa la caabudayaa dee rabbi maaha muxuu cibaado xaq ugu yeelanaya ilahay muxuu cibaado xaq ugu yeeshay lanna waa rabbi walihaadaba ilahy wuxuu isku xidhaa rabbinimadiisa iyo istixqaaqa mutaysiga oo cibaadada mutaystay waqadaa rabbuka anlaa tacbuduu ilaa iyaah rabbigaa wuxuu xukumay maxaa halkan rabbi loo sheegay waa si loo muujiyo inuu rabbinimadiisa ku mutaystay cibaadada isaga mayna cid kale inayna caabudin buu ilahay xukumay laa ilaaha ila allah macnaheeda xaqa ah ee nebi maxamed iyo mushrikiintu ay isku haysteenna waa kan haddii la dhaha ka hore macnaheed waa laa khaaliqa ila lah mid wax abuuray ma jiro ilaahay mooyaane waa tafsiir khaldankaas waa runoo mid wax abuuray ma jiro ilaahay mooyaane oo hadalkaasi sidiisa marka loo eego waa sax laakiin laa ilaha ila lah macnaheedii maaha oo hadduu macnaheedu sidaa yahay nebiga iyo abujahal iyo abulahab ismay qabsadeenba oo abujahal iyo abulahab way qirsanaayeen mid wax abuuray inaanu jirin ilahay mooyaane walain saaltahu man khalaqa samaawaati walard layaquuluna allah ilahay baa abuuray bay odhanayeen dadka qaar baa waxay dhahdeen laa ilah macnaheed waxa wey laa xaakima ila allah mid wax xukumaa ma jira ilahay mooyaane taasina waa saas oo kale waa khalad maxaa u daliila laa ilaha ilaa macnaheedu inuu yahay mid xaq lagu caabudaa ma jiro ilaahay mooyaane maxaa u daliila waxaa u daliila qur'aanka ilaahay subxana watacaala wuxuu uhi dalika biana allah huwa alxaq wa ana maa yadcuuna min duunihi huwa albaail ilaahay waa ka kelidii ilaahnimadiisa iyo caabudistiisu ay xaqa tahay cid kasta oon allah ahayn oo la caabudayna caabudistoodaasi waa xaqdaro iyo baail marka aayaddaas ay noo fasirtay laa ilah illa macned waxaa la mida icbud llah wajtanibu aaguut aayaddaasina laa ilaha illa bay la macnata oo ilaahay kelidii caabuda cid kasta oon allah ahayn oo la caabudayna cibaadadooda ka fogaada baail inay qalbi ahaan iyo carab ahaan iyo xubna ahaanba uga fogaada wuxuu uhi wamacna laa ilaha ila allahu laa ilaha illa macnaheedu laa macbuuda weeye mid la caabudo oo bixaqin xaq lagu caabudaa kaainun ma ahanin fi lwujuudi wujuudkiiyo jiritaanka ila allahu ilaahay mooyaane kitaabu ahaara halka waxaa inooga bilaabmaya kitaabkii ka hadlayay axkaamta ahaarada faslun fasalka koobaad ee kamida fusuusha axkaamta ahaaradu waxa weeyaan fasal aan isagu tahaarada si toosa ugu saabsanayn lakiin aynu sheegi doono sababta uu sheekhu ugu bilaabay wuxuu yihi calaamaat lbuluuqi qaangaadhka calaamadihiisu halaaثun saddex weeye alawalu ama alula calaamadda koobaad tamaamu khamsa casharata sanatan shan iyo toban sanadood dhamaystirankood weeye fi dakri fi xaqi dakri ka laba ay u dhamaystirmaan iyo walunha tadhadig wathaaniyatu calaamada labaad ee qofku inuu qaan gaadhay calaamad u ah alixtilaamu waa qofka biyihii taranku inay ka soo baxaan fi dakri fi xaqi dakri bay arrintaasi calaamata ee wahuwa ixtilaamku calaamat weeye fi dakri fi xaqi dakri qofka lab ayuu calaamad qaangaadhkiisa u yihi iyo walunha iyo qofka dhadig litisci siniina yacnaa sagaal sannadood xaalo qofkaa lab iyo qofkaa dhadig ay u dhammaadeen markaasuu ixtilaamku calaamad u noqonaya wathaalidatu calaamadda saddexaadna alxaydu waa dhiigga xaydka fi lunha wa huwa xaydku calaamatun weeye fi lunha fii xaqi lunha gabadha ama qofka dhadig buu calaamadu yahay litisci siniina yacnaa sagaal sannadood marka ay u dhammaadaan hadduu ka yimaado marka calaamadihii qaangaadhka ayuu sheekhu ku bilaabay axkaamtii fiqiga ahayd waxaa la isweydiin karaa muxuu ugu bilaabay wuxuu ugu bilaabay axkaamtan soo socota tahaarada laga bilaabo ilaa kitaab alcidqi kitaabka xoreynta addoomaha laga gaadho oo inta badan kitaabka u dambeeyaa kutubta fiqiga ee dhamayska tiran axkaamtaas qofka hadduu khilaafo dembaabayaa waa qofka qaangaadhay waliba dee qaangaadhkaa shuruud kala u raacayso oo ee mihirna qaba laakiin haddaanu qaangaadhin haba mihir qababe axkaamtaas soo socota hadday waajibaad tahay oo uu ku camalfali waayo dembaabi maayo waayo mukalaf baa mid la kalifay oo axkaamtaa la saaray babahaba haddii wax laga mamnuucay ay tahay axkaamtaasi oo uu sameeyana dembaabi maayo markaa sidaas awgeed buu sheekhu ugu bilaabay maadaama axkaamtaa khilaafitaankeeda in lagu dembaabo ay shardi u tahay qofka khilaafay inuu yahay qof qaangaadha marka waxaa muhim noqotay calaamaadka tusiye qofku inuu qaangaadhay in la ogaado oo oo la barto marka calaamaadka qofku inuu qaangaadhay tusinaya waa saddex buu ihi laba waxaa wadaaga labka iyo dhadiga midna waxaa la gaara dhadigaa la gaara calaamadda koobaad waa qofka shan iyo toban sannadood inay u dhammaadaan labiyo dhadigku doonaya baa noqdeen shan iyo tobanka sannadood halkay ka bilaabmayaan markuu hooyadii kasoo dhammaado ee uu kasoo wada baxay ka bilaabmayaan shan iyo tobanka sannadoodna sida madhabku yahay waa taxdiidiya oo haddii shan iyo tobankaas sannadood maalin ay ka dhiman tahay ama saacad weli qaangaadh maaha waa inay shan iyo tobanku dhammaystirmaan shan iyo tobanka sannadood ee qofka qaangaadhkiisa loo tirinayaana waa khamsa casharata sana qamariya waa shan iyo toban sannadood oo kuwa dayaxa loo eegaya bisha loo eegayo dadkeennu way khaldamaano caruurta marka ay da-dooda xisaabinayaan inay qaangaadheen iyo ay doonayeen in ogaadaan sanadkan kale ee shamsigaa ayay u tiriyaan waana khaladkaas labada sannadood ma maba wada socdaanba waxba isdheeriye sanad kasta oo qamari ahi sanadka shamsigaa wuxuu dheer yahay toban maalmood ayuu dheeryahay marka axkaamta shareecada oo dhami bilaha ay ku xidhan tahay iyo sanadada ay ku xidhan tahay waa kuwa dayaxa loo eegayo wey maaha kuwan kale ee miilaadiyo wax iminka la dhaahdo gabadho hadday ciddo tirsanayso bilaha hadday bila ku ciddo tirsanayso waa bisha hilaaligaha weye dayaxa loo eegayo wixii markaa sanad ku xidhan waa bisha qamariga sekada oo kale imika dadka qaarkood baa ku xisaabiya sanadkan miilaadiga sanadka hijriga ayaa lagu xisaabinaya waayo waa qamariya oo dayaxa loo eegaya waa taxdiidiya oo shan iyo toban dhamaystiran waxba aanay ka dhinayn ayaa loo jeeda waxaana udaliila xadiidka cabdillahi bn cumar ee imaam axmed uu ku wariyey musnadkiisa calaamadda labaad waa alixtilaam buu hi ixtilaamku min alxulmi buu ka yimi o asal ahaan waa maa yaraahu naaimu fii nawmi waa qofka hurdaa wuxuu hurdada dhexeeda ku arko de waa riyadii laakiin halkan riyo loogama jeedo ee waxaa looga jeedaa alimna khuruuj lmaniy ay buruusuhu min alinsaan biyihii taranku qofka inay ka soo baxaan banaanka ay ka yimaadaan ayaa looga jeedaa isagoo hurdaha ka soo baxaan ama isagoo soo jeedaha ka soo baxaan rag iyo dumarkuu doonayaba ha noqdo shan iyo toban sannadoodba yaanay u dhammaanin laakiin ugu yaraan waa in sagaal sannadood u dhammaadeen sagaal sannadood isagoo ka yar haddii biyo ay ka yimaadaan biyahaas biyihii taranka lagu qaangaadhaya maaha maxaa u daliila arrintaa waxaa u daliila uun istiqraac waxaa la ogaaday arrintaa markii loo kuur gala ee cilmi baadhis iyo daraasaad lagu sameeyey culimada ay ku sameeyeen yacnaa qof sagaal jir ka yar biyo taran inaanay ka iman marka biyaha sagaal jir isagoo ka yar ka yimaada biyihii taranka maaha kuna qaangaari maayo kuwaas marka la leeyahay alixtilaamu waxaa looga jeedaa khuruuj lmani khuruuj lmani loogama jeedo inay dee qasabadaha inay soo marto oo qura buruuzuhu baa looga jeeda waa inay banaanka usoo baxdo oo haddii qofku uu dareemo inay biyihi taraw ka imanayaan oo dabeetana dee cudha uu isku dhego oo dib uu isugu celiyo dhaqaaqa biyuhu ay soo dhaqaaqeena uu dareemi ku qaangaari maayo markay banaanka usoo baxaan ayunbu ayunbuu qaangaadhaya calaamada saddexaadna waa alxayd oo arrin ku saabsan dumarka oo waa dhiiggaas ilaahay dumarka ilmo aadam uu ku abuuray oo waa dhiig ilmogaleenka halka u dambaysa ka yimaada caafimaad qabna kusoo baxa wakhtiyo gaarna dumar ka yimaada dhiiggaasi hadduu yimaado wuxuu calaamad iyo gabadhaas inay qaangaadhi laakiin goormuu calaamad qaangaadh noqonaya gabadha oo sagaal sannadood u dhammaadeen ugu yaraan maruu ka yimaado haddii iyadoo sagaal jir ka yar sideed jira ama toddoba jira ama lix jira dhiiguu ka yimaado dhiiggaasi dhiig xayd maaha bay leeyihin culimadu waa iska damu fasaad waa dhiig cilla ay keentay markaa ku qaangaari maysa gabadhu saas ayay leeyihin haddii gabadhu ay uur yeelato inantu hadday uur yeelato ka warrama uurku miyuu calaamad u yaqaan gaadh maya ee waa calaamat alcalaama calaamadii qaangaadhku calaamad u sii yahay oo dee qof aanay biyihii taragu ka imani uur ma yeesho marka uurku wuxuu calaamad u yahay calaamadii ixtilaamka ama soo bixitaanka biyaha laakiin isaga laftiisu calaamad qaangaadh ma aha halkaasaynu insha allahu tacala ku joojin ilaahay subxana wa tacala inagu anfaco waxa aynu maqalnay khayrkii wanaagan ilaahayna waafajiyo inagii waalidiinteenba rabbi subxana wa tacala inoo dembi dhaafo allahu aclam وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا